أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah mandheera ciidamada mujaahidiinta oo saacadihii lasoo dhaafay dagaal ku qaaday fariisin ciidamada saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin degmada lafey dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato taliyihii maleeshiyaadka saldhigga bardaale oo ku bakhtiyey iskahorimaad ka dhacay gudaha degmadaasi haddaba yuu u dhexeeyey iskahorimaadkaas maxaase ka soo kordhaya khasaaraha ka dhashay warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah shacabka muqdisho oo ka gadooday eeyo ay kooxda ridada geysay qaar ka mid a koontaroolada magaalada laga galo haddaba saamayn intee leeg ayay dadka ku yeelatay arrinka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa kulan wadatashi ah oo dhowaan ku soo dhammaaday degmada jilib haddaba kulankaasi iyo ajandayaashii looga hadlay iyo kelimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyey ayaan faafreebka ku soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan oga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhaciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daahfuri doonnaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaal ku qaaday fariisiin saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin degmada lafey dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato qodobkaas iyo sidoo kale taliyihii maleeshiyaadka saldhigga bardaale oo ku bakhtiyey iskahorimaad ka dhacay gudaha degmadaasi iyo qodobo kale waxaannu ku eegi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta kenya ee degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya xerada la weeraray waxaa degan kuwa loo yaqaan afduubta waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta weerar culus oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhaba dhimashadu waa sarkaal murtada oo magaciisa lagu soo gaabiyey fanax halka dhaawacuna yahay askari kale oo murtada haddii aan halkaasi kaga gudbo barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaramka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo xulanaynaa shacabka muqdisho oo ka gadooday eeyo ay xukuumadda muqdisho geysay qaar ka mid ah kaantaroolada magaalada laga soo galo kadib markii ay u caali waayeen weerarada qorshaysan ee uga imaanaya shabaabulmujaahidiin ay saraakiisha xukuumadda xasan gurguurta iclaamiyeen inay qaadaan tallaabo xadgudub ku ah shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah saraakiisha ammaanka ee xukuumadda muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dhammaan kaantaroolada laga soo galo magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay geeyeen eeyo tababaran oo ay ugu deeqeen shisheeyaha ku sugan xerada xalane afhayeenka booliiska gobolka banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in eeyuhu ay baari doonaan gaadiidka dadweynaha iyo aaladaha ay sitaan dadka musaafurka ah muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay eeyo baaraya gaadiidka dadweynaha tallaabadan ay qaadeen saraakiisha dowladda dabadhilifka ah ay si aadah uga gadoodeen shacabka muqdisho waxayna ku sifeeyeen mid xadgudub ku ah diinka iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed ganacsatada khudaarta ayaa sheegay in arrintani ay halis gelinayso ganacsigooda maadaama xayawaanka uu nijaasaynayo khudaarta saraakiisha caddaanka shisheeyaha ee ku sugan xerada xalane ayaa la rumaysan yahay in xukuumadda muqdisho ku amreen adeegsiga eeyaha iyagoo ku marmarsiyoonaya inay ka hortagayaan waxyaabaha qarxa haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta uu daabacay mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliyihii booliska bardaale oo lagu dilay iska horimaad hubaysan iska horimaad hubaysan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan maamulka ashahadala dirarka koonfur galbeed ayaa maanta ka dhacay degmadaasi halkaasi oo saraakiil iyo askar ay isaga dileen dagaalka ayaa qarxay saaka labada maleeshiyo ee dagaalamay ayaa intii uu iska horimaadku socday waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ilawareed ku sugan degmada bardaale ayaa soo sheegay in dagaalkaasi lagu kadiyey maleeshiyaad daacaddu u ah lafta gareen oo ah madaxa maamulka ridada koonfur galbeed saraakiisha iska horimaadka murtadiinta u dhexeeyey lagu dilay waxaa ka mid ah caliyow borow oo maamulka lafta gareen ugu magacuunaa taliyaha booliska ee degmada bardaale iyo askar kale tirada guud ee dhimashada ayaa lagu sheegay lix xubnood kuwaas oo u badan dhinacyadii dagaalamay sarkaal u hadlay maleeshiyada daacadda u ah cabdicasiis lafta gareen ayaa xaqiijiyey in dagaalkii maanta ay kala kulmeen maleeshiyada kale ee khilaafku kala dhexeeyo ay ku waayeen taliyihii booliska degmada bardaale taasi oo muujinayso in dagaalka looga itaal roonaaday ciidanka lafta gareen ilawareedyo kale ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex sarkaal oo kale dagaalkan ayaana daba socda dagaallo culus oo gudaha degmadan horay ugu dhex maray labadan maleeshiyo ee murtadiinta ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegta waxay maanta daabacday warbixinno kala duwan mid ka mid ah warbixinada ku daabacan wakaaladda wararka ee shahaada waxay ka hadlaysaa dagaalka suudaan iyo kaalinta uu imaaraadku ku leeyahay xukuumadda abudubaai ayaa faragelin ku haysa suudaan iyadoo adeegsanaysa maleeshiyada dacmu sariic waxay kooxdani hub fara badan siisay r s f kuwaasi oo la sii marsiiyey dalalka liibiya suudaanta koonfureed jaad iyo afrikada dhexe haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta uu daabacay mareegta wakaaladda wararka ee shahaada markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ururka qaramada midoobay oo sheegay inay soo gebagabayn doonaan howlgalkooda dalka ciraaq sannadka labada kun shan iyo labaatan dalka ciraaq ee muslimkaa waxa uu ka mid yahay wadamada martigeliyey duulaanka cadowtooyo ee maraykanku horboodayo wixii ka dambeeyey weerarkii kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii ka dhacay qayba ka mid ah caalamka islaamka siiba afghanistan ciraaq soomaaliya iyo yemen sanadkii labada kun iyo saddexda ayaa isbaahisi milatari oo ay hogaaminayso xukuumadda washington waxay duulaan gardarraha ku qaadeen dalka ciraaq iyadoo ku andacoonaysa in madaxweynihii xilligaas ee nidaamka bacdiga sadaam xuseen uu haysto hubka wax gumaada ee nukliyarka wada shaqayn iyo xiriir hoosena la leeyahay ururweynaha jihaadiga ah ee alqaacida tuhmadan iyo eedan oo markii dambe inaanay xaqiiqo ahayn oo waxba kama jiraan tahay ay qireen madaxda maraykanka ayaa horseeday in dalkan uu galo gumaysi soo jiitamayey tobannaan sano oo ay u dheer tahay in dadkiisa la gumaado heer go-doonkii maraykanka ee ciraaq ay ku shahiideen ugu yaraan laba milyan oo caruur ciraaqiyiin ah maraykanka iyo xulafadiisa waxaa dalkan ku wajahay dagaallo adag oo iska caabin ah oo uga yimid reer ciraaq oo ay hogaaminayeen jamaacaadkii jihaadiga ee ay hogaaminayaan hogaamiyaasha uu ka mid yahay sheekh abuu muscab azarqaawi sanadkii labada kun kow iyo tobankii dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay soo afjartay duulaankeedii dalka ciraaq iyadoo dhabarka ku wadato culaysyada hasiimada iyo xaqiijin la-aanta ahdaaftii duulaanka marka laga reebo in reer ciraaq ay uga tagtay raadadka nabar ay adag tahay inuu si dhow ah ku bogsado ururka qaramada midoobay oo ah urur uu majaraha u hayo maraykanka una adeegsado sharciyeynta duulaanadiisa bahalnimada ah iyo tallaabooyinka guracan ee ka dhanka muslimiinta iyo xitaa mustadcafiinta kale ee ku nool dunida ayaa mar kale dalka ciraaq waxa uu isagana kaga dhawaaqay howlgal boorqarin ah oo uu ku sheegayo inuu ku caawinayo reer ciraaq kuna dhisayo tiirarka nidaam dimuqraadi ah tan iyo labada kun iyo saddexdii waxaa dalka ciraaq ka furnaa xafiisyada howlgalka ee qaramada midoobay waxaana iyagoo garab iyo wakiil u ah maraykanka ay dalkaasi ka wadeen howlgallo kala duwan oo isugu jira kuwa milatari kuwa dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo lagu beegsanayo muslimiinta hogaanka dalkana gacanta loogu gelinayo aqlabiyadda shiicada ah ee hadda maamusha xukuumadda rawaafidda ciraaq laakiin ku dhowaad labaatan sano kadib oo uu howlgalka ururka qaramada midoobay ee ciraaq ku howlanaa tallaabooyin guracan waxaa iminka muuqanaysa inay ku guuldaraysteen ajandayaashooda oo ay ugu weyneyd in la curiyaamiyo ahlu sunnaha ciraaq taladana loo dhiibo shiicada sidaasi darteed waxay ku dhawaaqeen in dhowaan lasoo afjari doono guud ahaan howlgalka xafiisyada howlgalkaasina albaabada la isugu dhufan doono aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada taalay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa halkaas ayaan uga baxinaa aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qeybaha inooga haray barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي لي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta laksa xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin ayaan ku soo gudbinnaa xubintaasi waxaana soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteen aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta waxa ay duqaymo xoogan ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in maanta keliya yahuuddu ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya shan iyo sagaashan ruux halka ay dhaawacmeen maanta keliya dad gaaraya saddex boqol iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada iyo gumaadka ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo tal suldaan waxay sidoo kale diyaaradaha yahuuddu duqaymo ay ka geysteen maanta xerada qaxootiga ee alburej loo yaqaano ee ku taalla bartamaha khaza sidoo kale goobaha yahuuddu ay maanta duqaymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi oo dad shacab ah ay ku laayeen xasuuqa ugu daran yahuuddu waxay maanta ka geysteen mandiqada rafax halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan sida ka muuqanaysa muuqaalo warbaahintu maanta ay baahinayeen
هذول كفار يا الله يهود يا الله هذا للنبي يا الله قابلنا يهود حبيبي يا الله سلام سلام يا الله حبيبي كفار هذول يا الله هذول يهود يا الله sidoo kale yahuuddu waxay maanta duqaymo ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi oo dadkii shacabka ahaa ee markii hore ka barakacay ay yuhuuddu maanta mar kale duqeeyeen waxaana la arkayey muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno markaan tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada guud ee shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay lix iyo soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeetan iyo laba kun afar boqol iyo toddoba ruux inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhankaa yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay sheegeen maanta inay weerar qarax ah la beegsadeen ciidamo yahuud ah kuwaasi oo ku sugnaa bariga magaalada rafax waxayna muqaawamadu sheegeen in weerarkaasi dhimashoyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen ilaa lix askari oo yahuud ah sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxa ay sheegeen in ay weerar duqeyna ku qaadeen saldhigyo ciidanka yahuuddu ay ka samaysteen bariga magaalada rafax muqaawamadu sidoo kale waxay maanta soo bandhigeen muuqaalo ay kusoo gudbiyeen howlgalladii afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen magaalada khaza oo ay ku beegsadeen ciidanka yahuudda
يلا روح
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caaw anaga inta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada jubbada dhexe kulan ballaaran ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib kaasoo socday muddo saacad ah waxaana uu dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimaa udiinka salaadiinta ganacsatada iyo sidoo kale aqoon-yahanada ujeeddada kulanka ayaa ahayd horumarinta dacwada ilaalinta waxyaabaha aan shareecada oggolayn iyo sare u qaadidda ganacsiga noocyadiisa kala duwan kelimaad kala duwan ayaa kulankaasi laga jeediyey ha yeeshee ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonaa mid ka mid a culimmada oo kelimad baraarujina halkaa ka jeediyey alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd kelimadeen waxaan rabaa inaan kusoo koobo labo nuqdo nuqdada koowaad daacada iyo khayrka iyo camalka wanaagsan qof kastoo muslimiinta ka mid ah rag iyo dumar yaryar waaweyn inay ka wada shaqeeyaan waayo daacada iyo wanaagga la sameeya bulshada iyo ummadda dhammaanteeda iyo dalka raad weyn ayay ku leedahay ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan qadaqa saas oo kale alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun daacada qofka fardigana saameyn ayay ku leedahay bulshada iyo deegaanka uu joogana sidaas oo kaleeto qof kastoo inaganaga mid ah saas oo kaleeto xumaha iyo macsiyada iyo munkaraadka inuu ka fogaado waa waajib saaran waaye waayo qofka macsida hadduu sameeyo dhulka ayuu fasahaadiyey alimaam abulcaaliya raximahullahu tacaala wuxuu yidhi man casa allaha fi lardi faqad afsada fiiha lianna salaaxa alardi waasamaa'i bitaaca qofkii ilaahay caasiya dhulka dhexdiisa dhulka ayuu fasahaadiyey waayo salaaxa cirka iyo dhulkaba waxay ku jirtaa ilaahay subxaanahu in la adeeca sidaas darteed nebiyulaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi xaddun yucmalu bihi fi lardi khayrun liahli alardi min an yumdaruu arbaciina sabaaxan hal xad oo dhulka lagu fuliyo oo xuduudda ilaahay ka mid ah ayaa ugu khayr badan dadka dhulka ku nool afartan maalmood inuu roob u do-o alimaam ibn kathiir raximahullahu tacaala kitaabkiis tafsiirka xadiidkaas markuu fasirayay wuxuu yidhi waayo xuduudda haddii la oogo dadka xumaha ayay ka joogsanayaan xumaha haddii dadka ay ka joogsadaanna ilaahay subxaanahu watacaalaa barakaatu asamaa'i waalardi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u soo dejinaya qodobka labaad qof kastoo inaganaga mid ah markuu daacada iyo khayrka ku dadaalay xumahanuu ka joogay haddana waxaa laga rabaa in walaalihiis kaleeto macruufka uu faro munkarku uu ka reebo macruufka oo la faro munkarku ka reebana ummaddan khayriyadeedii shardigeedii waayo allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah ummaddan khayriyadeedii waa macruufka in la fara munkarkana waa in la reeba ilaahayna wuuna amray subxaanahu watacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam isagana sidaas ayuu noo amray man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaanih fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan macruufka oo la faro munkarka oo la reeba khayr badan ayaa ka dhalanaya haddii munkaraadkii bannaanka ay soo baxaan oo aan la inkirin oo aan la zuulin oo dadkii munkaraadka watay oo lala saaxiibo ama la qariyo taas waxay ka digaysaa ummaddaas shar iyo halaag inuu ku habsanayo ilaahay qur-aanku wuxuu noo sheegay dadkii asxaabu sabti ilaahay subxaanahu watacaala maalinta sabtiga malaayiga inay ugaarsadaan ilaahay uu ka reebay was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxr id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluhum bimaa kaanuu yafsuquun dadkaas oo maalinta sabtiga loo diiday inay ugaarsadaan ayaa waxay sameeyeen maalinta sabtiga intii dabadaan oo shabagii ay dhigtaan ayaa maalinta axad ay guranayeen ummaddii markaa saddexay u qaybsameen qaybna munkarkaas ayay samaynayeen qaybna way wacdinaysay waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiidan qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qolona way waaninaysay oo ilaahay ka baqa waxaan ka jooga ayay dhahayeen qolo kaleetana waxay dhahayeen ummad ilaahay cadaabi doono maxaad u waaninaysaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay dadkii xumaha reebayay ilaahay inuu badbaadiyey inta kaleetana waa la halaagay saddexdii qolo qoladii xumaanta samaysay iyo qoladii ka aamustayba waa la halaagay sida ibnu cabaas uu sheegay qoladii xumaanta reebtayna waa la badbaadiyey dadka qaarkood waxay u malaynayaan munkarka haddii iyaga aysan samayn oo markaas iskaga aamusaan ama gurigooda ay ku uruuraan ama masaajidka ay ku uruuraan inay ka badbaadayaan taasna kuma badbaadayaan nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka xumaanta samaynaya iyo kuwa ka reebaya dad doon wada saaran qeybna kor saaran qeybna hoos saaran haddii qeybta hoos saaran oo ay damacaan inay doonta ay dilaaciyaan qolada kore haddaysan ka reebeen dhammaantood ay wada halaagsamayaan hadday ka celiyaanna najo wa najow jamiican rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kaleeto dadka haddii xumaha ay ku bato walow dad fiifiicanba dhex joogeena waa la halaagayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa mid uu dhahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad iqtaraba futixa alyowma min radimi yaajuuja wamaajuuj midlu haada zaynab bnu jaxsh waxay leedahay maalinba rasuulkii iisoo galay isagoo argagaxsan markaasaa erayadaas ayuu ku dhawaaqay zaynab waxay tidhi anuhlak wa fiina saalixuun anigoo dad fiifiican dhexdeena joogaan manala halaagaya rasuulku yihi nacam idaa kahura alkhabuthu haddii xumaha u bato xumaanta hadday badato dadka fiifiican iyo kuwa kal dhammaanta waa laisku daraya markaan qof kastoo inaga naga mid a waxaa la rabaa wanaagga adiga ku dadaal xumahana ka joog walaalahaagan wanaagga far xumaanta ka reeb taasa adiga iyo dalkaaga iyo dadkaada iyo deegaankan dhammaantooda maslaxadooda kheyrkooda ku jira hada akhir wasal ala nabiyina moxamed wala ali wsab ajmaciin waa tahay markana waxaad maqli doontaan waraysiyo koo kooban oo idaacadda andalus ay la yeelatay dhammaan ka soo qaybgalayaashii kulanka walaalkeen dhuubow oo kulankaasi ka qayb galay ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bismillahi raxmaan raxiim shirka waa noo soo dhammaaday dabcan shirkan wuxuu ka mid ahaa shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada gobolka wilaayada degmada culimada ganacsatada odayaasha dhaqanka arrimo badanaa looga hadlaya shacabki waxaad ka mid tahay dadkii shirka ka qayb galay waxaa qayb ka ahaa sidii alamru bilmacruuf annaaca almunkar waxaa ka mid ahay oo kale sidii dacwada loo horumarin lahaa ganacsigaa kasoo qayb galay bal shirkan noogu waran iyo waxyaabaha nooga hadlay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibat lmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aali muxamedin wasaxbihi wasalam wabacd qaala tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhowna can lmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun runtii shirkan wuxuu ahaa shir aada u weyn saacado badanna qaatay ee dhex maray walaayada iyo qaybo badan oo ummadda ka mid sida dee culammada ganacsatada qaybaha waxbarashada odayaasha runtii wuu ballaarnaa wixii laga hadlahayana dee waxay ahayd uun runtii ummaddan islaamka masiirkeeda waxyaalihii dee anfacahay fi dunyaa walaakhira iyo waxyaalaha dhibaatada u keenahay masiirka ummaddan laga hadlay in ummaddan maadaama ay tahay dad muslimiin ah baahi weyn ay u qabtay diinta islaamka sidii dacwadii loo horumarin lahaa dee munkaraadka looga hortegi lahaa mukhaadaraadka waxaa weye looga hortegi lahaa dhanka kalena ummadda runtii cadow bay leedahay kusoo duulay duulaanka midka hubaysan keliya ma ahine mid fikri baa jira mid waxaa jira muxuu ahaa dee mukhaadaraadkaas oo kale ujeedadiisana waxaa weeye in islaamka la baabi'iyo akhlaaqiyaadkiisii lala dagaalama ummaddan waxaa weeye muslimiin ah aaminsan diinta islaamka in diintii dee akhlaaqdii iyo dee qiyamkoodii oo dhan lala dagaalamo oo la burburiyo taana waxay ka imaanay muxuu ahaa laba sabab sabab marka waa sabab khaariji sababna waa mid daakhili waxyaalaha annagu dhexdanada iyo dadka muslimiinta dhexooda dee mukhaadaraadka iyo munkaraadka iyo waxaan muxuu ahaa waa wax islaamka burburinaya oo daakhil ah kana yimid middaa khaarijka oo gaaladu ay noo soo waarideen oo dee kor buu ka yimid insha allah marka labadaas oo waxa weye marka isbiirsatay ayaa islaamka burburinaya marka labadaba in laga warqabo oo khaarijkiina laga warqabo waxa ummadda ugu imaanaya daakhilkiina laga warqabo oo dee ummadda haddee waxa weye gudahoodii laga warqabo wix munkaraad iyo dee mukhaadaraad iyo runtii haddee ummaddu dadka mas-uuliyiinta iyo dadka maanta meesha isugu yimid ahluxalli walcaqdi woy marka waa dadkii ka fikiraya ummadda ayaheeda insha allahu waxa weeye tashiyadu way badnaayeen talooyinka way badnaayeen waxaan dhihi karaa marka fadhi aada u qeyn badan buu ahaa arrimo ummadda anfacana way ka soo baxeen oo masiiri ah insha allah waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo dhammaystiro aaraada iyo afkaarta halkaa ka soo baxday insha allahu intaa ayaan kusoo koobaya jasakum allahu khayra jasaak allah khayr aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiwaaxid markaa waxaan siinayaa qaar ka mid ah ganacsatada soo dhowow waxaad ka mid tahay ganacsatada degmada jilib shirkaad ka qayb gashay maxaa shirkaaga baxay shirka waxaa iga baxay in maanta laga hadlaayay masiirkii dadka dadweynaha ku nool degmada jilib ama maarata wilaayada islaamiga oo kale jubbada dhexe waxaan looga hadlaya wax iyaga dantooda ah oo ay ka mid tahay sidii shacaa'irta loo muujin lahaa hadday tahay maarata dharka la xirtoo kale in maarata dhar wanaagsanoo waasaca dadka ay qaataan ganacsatada keenaysana aan u maarata u sheegno maarata waa wixii qofka maandooriya siisa waa mamnuuc maanta insha Allah ma bahan markay yar tahay cabdiqaadir hasiina oo ganacsatada ka mid ah cabdiqaadir soo dhowow dabcan waxaa tahay guddoomiyaha ganacsatada shirka waad joogtay ka waran shirkan iyo maanta dhinacyo badan kasoo qayb galay adigu aragtidaada ka waran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan ka qayb galnay shir ay soo qaban qaabisay walaayada jubbada dhexe shirkaas oo ku saabsanaa al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar munkarka in la reebo macruufkana la faro waxyaabaha munkaraad badanaa laga hadlay oo ay ka mid tahay sida muqaadaraadka waxyaabo badanaa laga hadlay marka alxamdulilah shir aada u ballaaran uu ahay oo ummaddana anfaca waxyaabo badanaana kasoo bixi doona haddii ilaahay fikrad badanaa la isdhaafsaday in wacyigelin la sameeyo waxaa kasoo qayb galay shir nabadoonnada mashaaikhdii magaalada iyo eh, macnaha ganacsatadii iyo mas-uuliyiintii gobolka jubbada dhexe inta dhammaantood waa aaraa badanaa la isku dhaafsaday alxamdulilah waa si wanaagsan uu ku dhammaaday alxamdulilah markaana een, aan u leexdo dhinaca iyo odayaashii dhaqanka ee shirka ka soo qayb galay waxaa ila jooga suldaan cabdulaahi dheere Ee, suldaan soo dhowow idaacadda andalus ku soo dhowow ee, kadibna shir ayaad ka qayb gasheen dabcan shirkan waa uu ballaarnay mudduu socday qodobo badanaa looga hadlay shirkan muhiimaddiisa ka waran oo uu idin leeyahay idinka ka odayaal ahaan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين aad u shirku u qiimo badnaay waxaa looga hadlayo al-amru bilmacruuf Ee, dhinac kale wuxuu ka ahaay washaawirhum fi lamri diin in talada la isweydaarsado Ee, walaayadeenna gobolka jubbada dhexe awo- inay noo yeerto nala tashato fikradana weydiiso intaasoo ku saabsanaay dhammaan waxaa kasoo qayb galay inta bulshadu ay ka kooban tahay hadday culimo tahay hadday odayaal tahay hadday ganacsato tahay hadday bahdii waxbarashada tahay intuubaa kasoo qayb galeen waxaana looga hadlaya waxyaabaha xuxun sida daraagiska ninka la yidhaahdo muxuu ahay lebiska foosha xun leh een, tuugada muxuu ahay, annagu waa soo dhoweynaynaa waana kala shaqaynaynaa khaasatan annaga odayaala nahay oo muxuu ahay isheen ergaan u badan nahaye inaan kala shaqayno ciddii ninka la yidhahdo muxuu ahay shaqa kulana aan farta ku fiqnana waa ku ballannay insha allahu billahi tariim intaasaan kusoo gaabsanayaa waayahay ee, suldaan cabdulqaadir ayaa ila jooga suldaan soo dhowow idaacadda andalus een, ka odayaal ahaan een, bal ka waran adinka ee, waxaad ka mid aheedeen odayaashii shirkan ka qayb gashay amni ayaa ka jira magaalada oo kale ma lagu soo hadal qaaday in maadaama amniga maanta magaaladan jilib ka jira aysan haysanin dad badan oo soomaaliya sida hadda waxaa noo dhowo kale kismaayo een, meelo badan oo gobolada dalka ay cadowga joogaan amnigan oo kale maanta ma haystaan marka een, ma lagu soo hadal qaaday in amnigaan hadda haysataan lasii xoojiyo maadaama adinka odayaashii dhaqan ka tihin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, walaale annagu haddaannahay mas-uuliyiinta nuqabada soomaaliyeed gaar ahaan jubbooyinka ama jubbada dhexe shir waxaa ka dhacay annagoo ah madaxdii culamaa udiinkii xarakada odayaashii nuqabada guud ganacsatadii bahdii waxbarashada dhammaan iyo indunuusa markaana wareysanaysa shirkaas xaqiiqdii wuxuu ku saabsanaa meelo badan ayaa laga hadlay sida walaalkaad iigu horreeyeyba uu sheegayay naabniga muxuu ahaay naabniga waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waa waa sugan yahay insha allahu annagana shirkaas aad baanu usoo dhaweynay waana nagala niqaashay muxuu ahaay si howlahaas waxaanu isdhaafsanay hadalla muxuu ahaay afkaar nin walba afkaartiisa sida ay tahay sidii lagu sii xoojin karo muxuu abnigaas sidii muxuu ah horumar loogu tallaabsan karo sidii lagu cerib jari karo daroogadaas oo nooga imaanaysa gobolada ridada ay haysato ama degmooyinka nagu xeeran annagana insha allahu waxaan garab taaganahay muxuu ah habeen iyo maalinba inaan la shaqayno muxuu ah xisbada insha allah wixii xun oo aan aragnana insha allah aan micnaha soo sheegna aanna micnaha marka horena aan muxuu ahaay ka wacyigelino aniga waxaas inay xun yihin ilaahay baaba hor u yiri annagana aan u sheegna insha allahu aanana ka ergeynin muxuu ah wax xumaana muxuu ahaa dee koley hadda abney lasma warsanayo oo waxaa waye meelaha hadda ridada ay ka jirto xilli aan la soco karin baa la soconaya magaalada abney hadda lasma warsanayo waxaa waye ilaahay mahadiib ilaahay baa ku mahadsan taaniyan muxuu ahay xisbada muxuu ahay gobolka ama degmada ayaa hawshaas u dhabar adeegtay insha allah iyo intii ku shaqada leh annagana waa soo dhoweynenamarkana codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo kelimadii gebagabada kulanka ka jeediyey bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd ilaahay yaa mahad iskale subxaanahu watacaala bacd alxamdulilaahi waxaan u mahad celinayaa dhammaan wujuuhdan quruxda badan ee hor fadhisa dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa jazaakum allahu khayran waktiga dheer ee aadna siiseen waan idinkaga mahad celinayaa waxaan sidoo kale idinkaga mahad celinayaa talooyinka wanaagsan ee aada noo soo jeediseen jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka idinkugu dara wakti dheer ayaan fadhinay niqaash dheerna waan galnay waxaa weeye talada aad dhiibteenna aada ayay mataqaanaa insha allahu tacaalaa inoo anfici doonta hadduu ilaahay idmo culimmada iyo nuqabada ganacsatada dhallinyarada iyo aqoon-yahanada muxaafadada jilib iyo maamulka gobolka ragga ka jooga oo dhanba talooyin fara badan ayay soo jeediyeen naqaashkuna wakhtigiisa aad uu u dheeraa in mataqaanaa dee ummaddii macruufka la faro oo wanaagga laga reebo waa shay muqadas oo aada u weyn weeye islaamkuna uu ina faray taana insha allahu tacaalaa waa midda maanta oo dhan aan u fadhino dadaalkeedii iyo mataqaanaa aan bixinayno lahayn ummadda sidii wanaagga loo fari lahaa xumaanta looga reebi lahaa waxaad ogtihiin waxaan ku noola mandiqad oo ay ku hareereysan tahay gaale iyo murtadiin ay nagu hareereysan yihiin jaanibka kale waxaa nagu socda dagaal mataqaanaa ee dadka akhlaaqda lagala dagaalamayo magaalooyinka marka waxaa inooga imaanaya murtadiintu ay gacanta ku hayaan waxaa nooga soo neefsanaya akhlaaq xumo iyo fisqi iyo dhibaatooyin fara badan iyo daroogo iyo mukhaadaraad taana insha allahu tacaala waxaan kaga hortegi karna waxaa weeye innagoo isku duuban oo gacmaheena isku xiran yihiin oo hal kafad wada saaran inaan dhan uga soo wada jeesano shartaas waan isaga difaaci lahayn insha allahu tacaala inaan ka tashano weeye talooyinka aad soo jeediseen insha allahu tacala waxbaan ku dhisan doonaa hadda wixii ka dambeyn insha allahu tacaala inagoo ilaahay subxaanahu watacaala kaashanayna qadiyadda iyada juhuud fara badan ayaan ku bixin doonaa idinkuna insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa kaalintiina inaad ka qaataan oo culimmadu masaajidda ka hadlaano dadka la wacyigeliyo dacwad shaarica loo qabto ummaddii loo sheega sharta iyo dhibaatada fisqiga iyo xumaanta iyo munkarka uu leeyahay wanaaggana la fara odayaashuna ay nagala shaqeeyaan arrintaa iyadoo bulshada ay ku tawjiihiyaan khayrka iyo wanaagga ayaan ka codsanaynaa dhallinyarada iyo aqoon-yahanadana waxaan ka codsanaynaa macallimiinta iyo dadka dadka waxbaraya inay ummadda ay waxbarayaan khayrka iyo wanaagga ugu yeeraan oo xumaanta ka reebaan yaan insha allahu tacaala ka codsanaynaa si guud arrintaa iyada hadday inoo suura gasho insha allah ummadduna waa inoo badbaadaysaa innaguna aakhiradeenna iyo adduunkeena wuu inoo badbaadayaa sidaa darteed insha allahu tacaala waxaan leeyahay qodobkaa isaga aan isku xoojina inagoo ilaahay kaashanayna nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi waxaana laga rabaa marka inagoo xadiiskaa ku dhaqmayna in mataqaanaa munkar haddaan aragna gacmaheen aan ku zuulin fain lam yastadic fabilisaani wain lam yastadic fabiqalbi taas ugu dambaysa qalbiga adcafu liimaana marka maanta ilahi subxaana wa tacaala wuxuuna siiyey awood ciidan wuxuuna siiyey maamul wuxuuna siiyey shawko aan ku difaaci karno munkarka isaga reebi karna munkarka waa inaan gacmaheena ku zuulino waa inaan carabkeena ku zuulino oo la dagaalano insha allahu tacaala inagoo xadiiskaa ka duulayna wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaan noo ballanna inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu